beeralayda gobolka baay ayaa rajo xumo ka muujinaya wax soo saarka dalagga beeraha sanadkan waxay sheegeen in beeraha gobolka sanadkan aysan u bixin sidii loogu talagalay beeralayda ayaa sabab uga dhigay in dalagga sanadkan uu najixi waaye kadib markii uu gaabis noqday roobabkii la filayay sanadkan inay ka da-aan gobolka iyo cayayaan saameeyey beeraha gobolka mustaf ibraahim cali oo ka mid a beeralayda gobolka baay ayaa sharaxay dalagyada ay beereen sanadkan iyo rajada laga qabo wax soo saarka sanadkan sanad kasta may la abuuree marliuska la abuuree oo lambo waraymadaasie jiro sansante iyo galeyda geeda iyo ambadajin horta guutaan gobolkan baay iyo dadkan reer koonfurtan walaa ka dhaqmaaya sanadkan walay la abuuray oo dhanba may la raay inta badan roob yare iyo udur oo cayayaan iyo haddana balka misgeedaan kafaylahay markii bahi helagii misgeediinid oo may lalahay lunkuso dhadhalo la deera iyo hatana dhuunqobada gale ballay nagadeen eed iyo eeda may la raay saas ibil inka bahen yoona wal habyaraato oo sanadkan oo dalaqii la abuuray mar ilaahay ka dhiiday wal maxkugon saalax axmed sheekh oo isaguna ah guddoomiyaha degmada bardaale ee gobolka baay ayaa xusay deegaano fara badan oo degmada bardaale hoos yimaado inuu tegay kuwaasi uu kusoo arkay dadka beeralayda oo quus ka taagan dalagyadii ay beereen sanadkan kulley xaaladda beeraha aada ayay u xun tahay sababtoo ah sanadkii hore ee roobabkii la filayo lama helin sanadkan kulley roob sidaasa ma da-in marka beeraha waxaawaaye kulley rajadooda aaday u xun tahay dadkii deegaanada aan soo maray waxaa kamid ah sida toosfiile iyo gurwe iyo toosilow iyo garbo dheere beerahaas dhan aad ay u liitaan hadda kolley ma dhihi karo waxawaaye adi wax soo saara laga helaa sanadkan kolley waxawaaye abaar ayaa soo food saarday saa u maleynayo kolley dadkaasna aad ay u dhiban yihiin badankoodana waxay usoo qaxeen dhinac berdaale idris cabdi daktar oo isaguna kamid a mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya ayaa sheegay roobyarida sanadkan inay sababtay wax soo saarkii oo hoos u dhac uu ku yimid iyadoo taasina ay sabab u noqon karto buu yidhi barakac hor leh
waxaa ka baxa masegadaa ka baxdo geleydaa ka baxdo digirtaa ka baxdo salbukudaa ka baxdo geedmiroodka ayu nooc waa ka baxaan markaan beerihii afartan sana hadda lasoo dhaafay wax biya biyo ma helin roob fiican ma helin saas daraaddeed roobkii yaro la helena beerihii cuduraa galay oo ka mid yahay dhuunqabad iyo balguduudaa galay saa ka warqabtay dhulka hadda baydhawo agagaarkeeda oo annaga meelaha dhow aan tegi karno zoonahan awdiinle iyo gurbay garbo dheere iyo oo gelgel iyo toosweyne taliso buulo xaawo qasax dheere ufurow diinsoor zoonahan buurakaba erideed bocool region dhammaan adi tiyeglow waxa waaye colna waa ka jiraa abaarna waa ka jirtaa dadkii deegaanadaas deganaa ayaa dhammaantooda waxay usoo qaxeen magaalada baydhabo ay joogaan konton kun oo qoysaa joogta magaaladii saa ka warqabteed hadda baydhabo biyo la-aana ayadana soo food saaray waxaa bilaabmay biyo dhaaminaa bilaabatay oo dadkii qaxootiyadii oo soo degay agagaarka magaalada meel ka baxsan shan kilomitr iyo saddex kilomitr ay soo degeen waa dadkii deegaanadaas ka wada yimid waay xataa deegaanadan oo dhinacan shabeellada hoose oo oo xiriirkooda leeyihiin goboladan bay oo zoonahan doodaale iyo bulufulay agaarkeeda dad ka soo qaxay ayaa meeshaan xataa joogo kumanaan barakacyaal oo beeraley u badan ayaa ku sugan xerooyinka barakacyaasha magaalada baydhabo kuwaasi oo magaalada baydhabo soo gaaray sanadihii lasoo dhaafay kadib markii ay saamaysay abaaro deegaanadooda ku dhuftay mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo